dhinaca kale haaruun macruuf waxa uu ka waraystay qaraxan guddoomiyaha degmada wardhiigley saynab maxamuud warsame saynab xabsey oo iyadana ku sugnayd goobta uu qarax ka dhacay
walaal harun aad baa umahadsan tahay adiga iyo dhammaan v o a waxaa inaad mahadsantihin naalilaw inay layraajicoon abaarihii afarta saac ama tobanka subaxnimo hadba qof siday u taqaano qadar yaro daqiiqada ay ahayd waxaan kusugnay jabpointiga kilomitr four mar qurahaan jabpointiga anagoo sugayno waajibaadka inay naga gutaan ciidamada ku shaqada le amniga jabpointigaas oo hubintooda ku jiraan jawigeedii meesha uu isbedelay qarax aada weynaa ka dhacay marka ma garan karin inuu ahaa qof inuu isqarxiye iyo inuu gawaariga isqarxiye intaba jawiga meesha uu aada u cuslaa inaa wax qiimeysid markaas awgeed marka exactly waxyaalaha indhahayga qabanayeenna hadda waxaa waaya kaas iyo kaas kuma dhihi karo qaraxaas aadka u weyn oo shacabka soomaaliyeed oo mas-uuliyiin iyo askar iyo shacabba ay u wada taagnaayeen jabpointigaas in la hubiyo waajibaadkana laga guto bay wax ku gaareen sida markii dambe xogaha aan ku helayo marka anaga iyo janan baa isla taagneen oo gawaarideena oo laynka ku wada jirtay marka istaafyadeenii kolley waa hubaa istaafka jananka anigana laba askarteeda kamid ahaa midna ku dhintay midna ku dhaawacmay marka alxamdulilah intaasoo keliya walaal aan ku xaqiijin karaa anani caafimaadkeena waa okay waa gartay marka sida aad dareemayso ama hadda laguu sheegay wixii ka dambeeyey qaraxa qofkani ma dad gaar uu bartilmaameedsanayay sida mas-uuliyiinta adiga iyo generaalka mise dadweynaha guud unbu isku dhex qarxinayo wuxuu rabown inuu khasaaro badan geysto
sida sida ay caadada u ahba cadowga ummadda soomaaliyeed taarkadkoodu cid gooniga maahan waa un taarkadkooda inay shacabka soomaaliyeed hadba meeshaasi taagan ay wax gaarsiiyaan oo wax una dhacay la yidhaahdo aba ha noqdaan dadka dowladda ay taargad garaysanayaan markaa sida gaarka ah aba shacab ha noqdaan marka ma qiyaasi kari mana u malaynayo taargad gooniya oo jiray inuu jiro waayo qof walbaa baabuurkiisuu saarnaa ciidankuna ciidan gooniya oo lakala fahmaayo iyo security drs gooniya oo lakala fahmaayo oo qof taargad gooniya uu lahaayo maysan jirin shacab iyo askarba meeshana wax waa ku gaareen inta hadda aan maqlaayo oo xogahoodan aan helaayo waa gartay waan kaaga tacsiyadeynayaa inuu ku dhintay mid kamid a dhalinyaradii kula socotay mid kalena ku dhaawacmay allahu naxariisto ka dhintay kan dhaawacan allah caafiyo iyo intii kale maaragtay dhibaatadu ay soo gaartay xaggee yaa idiin soo gurmaday marka oo dadka wax ku noqda usoo gurmaday oo cisbitaalada geeyay walaal markiiba intayni bad qabtaa intii dhibaatadu gaartay la tacaalnay hay-adaha gurmadka degdegaay ambalaasyadana waa yimaadeen magaaladuna ay iska xirxirneed oo meel badan oo saas ah qof gaari karta midna ma jirin isbitaalaadka markaas anaga noo fududaayo jaziira iyo ayaan dhaho digfeer iyo madiina ay gaarsiinayeen intii kale bed qabte marka laga reebo mas-uuliyiinteena oo markaas socodkeena uu aad oo u yaraaday meel dheerna aan la gaari karin maadaama istaafyada iyo jawiga meesha iyo wixii in la hubiyo ay waajib tahay marka dadka dhibaatada gaartay isbitaalaadkaasaa la geeyey sida xogta iyo awaamiirta aan ku siineynay si emergency caafimaada ay u helaan gurmid kale oo dowladeed maadaama annagaba aan dowladdii ka shaqeynayna waa imaadeen booliiska aada usoo gurmaday maamulka gobolka iyo markaas hay-addii sida gaarkaa jabpointigaas shaqada ugu lahayd intaba adiga wax miyaa kusoo gaaray alxamdulilah walaal aad baanu caafimaad qabaa maadaama wiilashiidu ay wax gaareen wax ina i gaareen way tahay laakiin qalbiyan iyo jismiyan insha allah waxa waaye cadowga ummadda soomaaliyeed waxaas inaan suulinaan u shaqeynaa waxba nagama taraayaan waxna nooma dhimaayaan mid intuu nool yahayna waxa waaye waan iska caabinaynaa waana laga shaqeynaya caasimada insha allah iyo guud ahaan soomaaliya taasi waxay ahayd guddoomiyaha degmada wardhiigley saynab maxamuud warsame saynab xaabsey oo u warramaysay haaruun macruuf